laanta af soomaaliga v o a toos inooga dhagaysanaysaan washington eadna nagala socotaan iminkana waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka dhowaan ayaa qayb hordhaca oo ka mida warbixin laga sugayo hay-adda la socodka cunaqabataynta caalamiga ah ee soomaaliya eritreya ee qaramada midoobe ee marka lasoo gaabiyana loo yaqaano monitoring group waxa ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay hub ka iibiso kooxda al-shabaab warbixintaasi ayaa waxa ay hordhac u tahay warbixin la filayo in dhowaan ay soo daabacaan kooxdan waxaana si weyn loogu eedeeyey in dowladda aanay xafidinin ammaankii hubka ay ka heshay waddamo markaasi dhowr ah iyadoo qaar ka midana hubkaasi la sheegay in ay soo iibsatay haddaba jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo ah taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaan ka waraysan doonaa eedahaasi iyo arrimo la xiriiro oo dhowr ah marka ugu horeysa jenaraal daahir indhaqarsho kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka falsin aadi aada umahadsantahay waa dhowa
dhowaan warbixin hordhac ah oo hordhac u ahayd warbixinta sanadlaha ah ee hay-adda monitoring group ee u qeybsan qaramada midoobay la socodka cunaqabateynta soomaaliya iyo eritrea warbixin ay soo saareen waxay sheegeen in garaashyada ama kaydadka hubka ee dowladda federaalka ah suuqa la geeyo oo halkaas ay ciidamada ku iibsadaan mararka qaarna hubkaasi uu gacanta u gala al-shabaab maxaa kala socotaa ammaanka kaydka hubka ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed
falastiin aadaa umahadsan tahay ammaanka kaydka hubka ee xooga dalka soomaaliya waa mid sugan oo xaqiiqadii aada u sugan oo hay-adaha united security councilka jooga ee u qaabisa cunaqabateyntu ay tageen iyagoo ku musawiran oo dhex taaganna la musawiray security councilka loo diray ayna xaqiijiyeen waxa soo galay iyo waxa ka baxay inay sax yihiin wixii ka baxayna la xaqiijiyey cidda la siiyey wixii yaalina ay yaalin tiradiina ay iskeentay marka warkii kale ciddii kale war kale oo intaas ka baxsi sheegta waa cid aan aan runta ka hadlin warkaasi waa war rasmiya security consulkana way haysaa reportkaasna way hayaa documentigii raaci lahaa iyo bruufkii in la tegay oo la xaqiijiyana iyadoo masuuraha security consulka loo diray kooxdani waa ay idin yimaadeen iyagoo su-aalo ka qaba habka kaydinta hubka iyo rasaasta dowladda federaalka ah saasaan u qaata falastiin dowladda soomaaliyeed hub badan iyo technica badan iyo qalab badan midna ma haysato laba meelood bay meel ka soo gadatay hal meelna meel bay kasoo garatay ay kasoo garatay documentigii lagu soo gatana security consulkii baa loo diray waddan kalena ansaxaynahayna wuxuu la siiyey xogayar huba labadii documenti security consulka baa loo diray markii ogaaday bacda shan beri kabacdi qalabkaas way yimaadeen kabacdi waxaa yimi laba jeer baa waxaa yimi guddiga cunaqabataynta hubka way yimaadeen makaasiibkaa loo furay si aada iyo aada faranka ah oo mataqaana she registrationkii bay arkeen warqadihii naloo markii hore naloo soo diray arkeen warqadihii lagu qeybiyay arkeen buugga ay ku yaalin bay arkeen wixii yaallay bay arkeen wixii dhaxay bay arkeen aada iyo aada bayna ugu qanceen boqol kiiba boqol bay ku qanceen warqadihii ay qoreen oo ay noo qoreen iyo hadalkii ay yidhaahdeenoo duubanna waa yaallaa mas-uuliyadoodna waa yaallaa marka umalayn maayo inay waxay noo sheegeen inay boqol kiiba boqol ay satisfy ku yihiin tirooyinkii iyo markay isla xisaabiyeen waxyaabaha hadda ay sida gaarka u xuseen generaal waxaa ka mid ah hub ka kala yimid dalalka uganda iyo jabuuti oo ay ku jiraan qoryaha boobayaasha fudud gantaalo miino bambooyinka gacanta iyo rasaas oo ay sheegeen oo ay yidhaahdeen meelna laguma sheego halkii hubkaasi ay ku dambeeyeen warkaas waa waraan absoluti raad lahayn maxaa yeelay uganda waxaana siisay kun qori oo aaka ah bomba lama weelin bombooyin gacmada lama socdin qore kale lama socdin ayagana waa la xaqiijiyey waana la faragala warqadahoodiina meeshii lagu xaqiijiyey iyo cidda la siiyey cidda haysata iyo maqasiyada sida loo dhigay wax walbana waa la arkay hub kale oo ama gantaalaha iyo magaciisa mid weligiisa nama soo gelin maba haysanaba aka waxya ugu weyn qoriga kalibarkiisu yahay labiiyo toban dhibic toddoba qorigaasaa ugu weyn waxaan haysano wax ka weyn ma haysano boob gantaalana maba haysano bombooyinna maba haysano absolutely whatsoever meel ay naga soo galeenna male generaal waxyaabaha ay eedeynta usoo jeediyeen waxaa ka mid a in hubka qaar la geeyey goobo markaasi gaar loo leeyahay oo ay dad si gaara u leeyihiin oo magaalada muqdisho ku taala si aanay dadka u soo jiidan dareenkooda ma jirtaa in meelo ka baxsan meelihii loogu talagalay ah hubka ku kaydiseen ma absolutely falastiin warkaas ma jiro annaga hal makaasiin baan leenaha xalanun ku yaalla meel kalena wax ma geysan laba dal oo keliyahan hub naga soo galay sidii dowladdan rasmiga ay u dhalatay meel saddexaad uu naga soo galay absolutely ma jiro laba dal keliya uu naga soo galay hal makaasiin baan leenahay halkii makaasiinna way ku qanacday kooxda cunaqabataynta hubka waana la geeyey meel kale wax dhiganana ma qabno meel kalena wax ma dhigano dhinac kale haddii aan fiirino genaraal waxaa jira in ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka shabeellaha hoose oo kale laga soo cawdo isbaarooyin in ay dhigtaan in ay dhibaato dadka shacabka u geystaan arrintaasina ma aha mid cusube waa mid soo noqnoqotay marka kalsoonidii ay shacabka ku qabeen ciidanka xoogga dalka waxaa moodaa in waxoogaa mugdiya uu ku jiro maxaa ugu tala gasheen inaad shacabka ku qancisaan ciidankuna ay muujiyaan in ay yihiin askar cadow la dagaalamaysa ee aanay shacabka dhibaateen falastiin hadda umahadsan tahay qodobkaas wax badanna waan ka hadalnay muddo badanna wuu jiray waxaa runtii jirta aniga ma inkirahayo malihi askar xun ma jiro waddan kasta waa saas qof kali waa ku jiri karaa ciidanka laakiin waxaa la xaqiijiyey dadka aan annaga waxaan u dhexelnay askari eedke surtuu meel walbuu yaallaa waa laga ganacsan jiray dalkan intaasoo sanadoodbu dalkan dagaal ku jiray wax walba wax walba tuuta meel walbaa laga helaa xataa ganacsaa loo keeni jiray marka markaad aragto ragga noocaasi markaad aragto waad dareemi kartaa inaysan askari maxaa hal shaaruu qabaa hoos macawsii dacas buu ka qabaa askartusaasooma labisato laakiin dadka soomaaliyeed ruhaantii mar haddayba tuuto arkaan waxay iska aaminaan inta badan oo askari buu ahaa laakiin askari codkaa la yidhaahdaa rag badan ayagoo ka waa la xiray ciidankuna haba yaraatee wax tolerancy ugu qabo ma jiro askari mid khaldameed buu ku jiro laakiin inta badan dadka jidka istaaga shidgooyada istaaga waa dhalinyaro reermiya oo iyo laba ama saddex tuug oo magaalada ka timid oo hal shaaro tuuto qaba waxaad arkaysaa mararka qaarkood oo maalin dhaweyd aan lasoo xiray waxaa kamid aha sideed iyo toban nin hal nin baa tuuto ka qaba iyo macawis inta kale waa dharcadihi laakiin baa u istaagaysa marka isagaa jidka taagan inta kale ma muuqan marka waa run dhibta waa jirtaa laakiin dhibta xoogga dalka soomaaliyeed maaha askarteena maaha askarta iyagu waa kuwa nafsadooda u horay oo diyaar u ayna dhintaan oo maalin walba dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya marka always waxaan idhahnaa dadka war seed u suurtoobi kartaa adigoo og oo ka warqaba oo goobta jooga aad u jeeda inay shala dhinteen oo xala dhinteen oo maanta dhinteen inaad tidhahdo mataqaana askarka xoog dalka soomaaliyeed baa baa baa dhacday yacni simbolis oo kuma fiicnayd inaad xaqiijiso ninkaan ku dhacayo cidduu ka jirsan yahay surtuhu maaha xoogga dalka soomaaliyeed laakiin waa uniform mataqaanaa laakiin askarta xoogga dalka soomaliyeed runtii waa wax la og yahay dagaal kasta oo amison annagaan galno amison boqol jeer ka badan bay dhimataa ciidanka xoog dalka dhaawacana waa ka badana dhimashadana waa ka badana marka ninkii saas u dhimanahayay oo nafsadiisii wax ka qaadaysa ma jiraan dalka u horaayay in la eedeeyo annagu always waxaan idhahnaa aad baan uga xunahay maxaa yeelay in waxa fiican in la xaqiijiyo intaadan eedayn waa ogyahay dalkan intuu dhiba burbur iyo dhibaato iyo soo maray hal tuuto qof gashan yahay laguma eedeyn kara xoogga dalka soomaaliya genaraal waxaa jira in ciidanka aanay lahayn hal darays ama hal labis oo lagu yaqaano waxaa jirta in tirada rasmiga ah ee ilaa iyo hadda ciidanka ah ee u qoran dowladda federaalka ah aan si saxa tiradooda loo haynin waxaa jira in meelo kala duwan lagu soo tababaray intaasina ay dhibaato ku tahay tayada iyo howlaha ciidanka sida dadka aqoonta ulaba ay sheegayaan maxaa adinka ugu tala gasheen ma dareemaysaan dhibaatooyinkaas inay jiraan sideese isleedihiin ciidankaasi waa uu ku howlgeli karaa oo uu ku heli karaa waxyaabaha uu u baahan yahay waxaa la sheega oo kale in mushaar toos oo kale aanay lahayn oo ciidanka waxyaabihii aasaasiga ahaaba ay ka maqan yihiin sidee ciidanku ku gaari karaa heerkii ciidannimo ee looga baahnaa falastiin horta marka horeysa arrintaas aan aan runta ka gaarno marka ugu horeysa horta ciidanku hal nooc oo uniform buu qabaa waa tuutaha walow ay dhici karto inuu kala gedisan yahay hal nooc tuutuu qabaa inta badanna waa isku mid oo halkaas nooc weeye oo ciidanku qabo laakiin waxaa jira boqol tuuta oo kale nooca oo dad kala qabo oo guddoomiyaha degmada dadka la shaqeeya kuwa gobolka ay qabaan maleeshiya ay qabto oo noc laakiin ciidanku hal nooc keliyu qaataa noocaas oo boqol kiiba sagaashan iyo sagaa hal meel uga yimaada oo ah dalka maraykanka dal kale nooga yimaada male anaga dadkale mala soo galo taas waa mid ciidanku mushaar iyo raashin joogta ah bay dowladda shiisaa oo aan daahin oo wakti walba wakti mucayana la siiyo oo laga soo bilaabo bishii julaay ee lasoo dhaafay mushaar joogtaa la siiyaa bil walba boqol dollar baa la siiyaa bil walbana lixdan dollar oo raashinaa la siiyaa nin kastoo askariya xooga dalka soomaalia ka tirsanay ama baydhabo ha joogo ama balad weyne ha joogo ama xamar ha joogo waa uniform mana daahdo mana la waayo way ka go-dan lama yihahdo qofkii yihahdo way ka go-day waa qof runta sheegi qofkii yihahdo way ka dahday waa qof runta sheegi marka lacagaha wadamada ajnabiga bixiyaan way jiraan oo african union soomaal oo daaha laakiin ta dowladdu ma daahdo muranna ma gasho hebel baa ka qatimayna lama yidhaahdo si rasmiya loogu qaybiyaa si rasmiya lagu helaan taas waa mid waa jirtaa ciidamada soomaali iyo dowlad marka hore lagu soo tababari jiray dowladaha dibadda wadamo badan lagu soo tababaray oo kala gedisan laakiin dowladdan markay dhalatay dowladihii kumeel jaarka waxay xaqiijiyeen in arrintaas laga tala baxo dalka ciidanka dalka gudihiisa lagu tababaro markay dowladdan dhalatay go-aankii ugu horreeyay soo baxa oo aada la socotaan ciidanka ugu weyn ee hadda ciidamada hay-adda ugu weyn ee ciidamada hadda diyaarisa waa european unionka ama u t m yidhaahdo u t m waxay kasoo guurtay uganda waxayna ku tababartaa xamar ciidan soomaaliyeed oo dibadda lagu tababara haba yaraata ma jiro hadda waxaa la tababara oo dibadaha ada waa saraakiil long term ah shan sano lix sano saddex sano waxay ka badan kaasna weligiisba dalku saas u ahaan jiray wadankii waagii hore ciidan dowladii hore ee kacaanka iyo wixii ka horreeyaba ciidamadeena dibadda saraakiisheeda dibadda lagu soo bari jiray wadamo badan oo kargedisan baa bari jiray markay soo dhamaystaan oo dibadaha ka yimaada mid talyaani ka yimid mid ingiriis ka yimid mid ruusia ka yimid mid meel kale ka yimid markay yimaadaan xerada xadane la yihahdo hadda amison degan tahay baa laiskugu geen jiray laba bilood saddex bilood afar bilood dib loo tababari jiray si loo afusiyo dhaqanka iyo nidaamka iyo xeerka ciidanka xoog dalka soomaaliya kabacda loo kala bedeli jiray haddana qorshihii baan wadnaa dasayn inkastoo hadda dowlado badan aysan tababarinba saraakiisheena laba dowladood hadda saraakiil ugu maqan tahay amase saddex numberkaasina number yar yahay oo number badan ahayn marka ciidamada kale ee colweynaha la yidhaahdo ee askartana dalka gudihiisa lagu tababaraa banaanka haba yaraata laguma tababaro
waxaa jira in wadamo kala duwan oo caalamka ay saraakiil tababaraa idiinsoo diraan dhowaan dalka jarmalka oo kale waxaa la sheegay inuu danaynayo ama uu qorsheynayo inuu saraakiil tababar siiyo ciidamada uu soo diro yaa ka mid a wadamada ugu waaweyn ee hadda tababarka ciidanka idinka caawiya ciidamada ugu waaweyn ee hadda tababarka uga caawina waxa weye turkiga iyo talyaaniga iyo uganda saddexdaas dal baa hadda ugu waaweyn waa saddexda saraakiisha tababarta waa saddexdaas dal dowlado badan oo ofarka siiye sida america iyo jarmalka hadda sheegaysona waa mida laakiin weli ma bilaaban waxaan ku tali jirnaa mustaqbalka wakti dhow inay bilaabato laakiin saddexdaas dal baa hadda un saraakiil loo jirtaa oo tababar ku maqan yihiin dara kastabaa kala duwanaad maraykanka ma waxay idiin sheegeen inay idiin tababarayaan askarta mase saraakiisha sidee idiin caawinayaan maya cidna cidna askarta siyadoo naloo tababaro askarta annagaa tababarno waxaa la tababaraa oo wadamada hadda aan ka hadlayo dhan kulligood waa saraakiil maan cidna askar nama tababarto askarta annagaa tababarna xerooyin badan xero xerooyin badan oo dalka ka dhisan oo hadal dhisay jasiira one iyo jasiira two waxaa loogu talagalay in askarta lagu tareegareeya marka iyagaaba ku filan ba looma baahna meel kale waxaa hakad ku jiray dagaalkii lagula jiray kooxda al-shabaab oo ilaa iyo magaaladii muqdisho oo horey looga saaray ay hadda awood iyo xoog intaba ku yeesheen oo ay maalin walba weeraro ka fuliyaan maxay tahay kaalinta ciidanka xoogga dalka mar haddaa sheegtay in mushaar ku filan ay qaataan tababar ay helaan oo aanay horey ugu dhaqaaqi karin ama aanay dagaal ula geli karin al-shabaab maxaa hakinaya falastiin dagaalka waa lagula jiraa aada baa loogula jiraa dagaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya marnaba ma hakan laakiin dhibtu waxay ka jirtaa markii meel la qabto horta marka ugu horeysa waxaad la dagaalamaysa waa nin soomaali ah markuu qoriga iska tuuro mushaarkiisa cad abu bashaar cad buu qabay qoriga iska tuuro ninka soomaaliga waxaad ku samayn karta mala mana xaqiijin karta inuu al-shabaab yahay ayagoona dhaqankaasay leeyihiin markay arkaan inay lagu soo dhawaado magaalada lagu soo dhawaado nin walba qoriga waa tuura shaarkiisa cad buu gashaa suuqu mala marka hadde ma xaqiijin kartid ilaa shaqsi shaqsi layskuma yaqaane waa mid soomaaliya kula mida qorna ma sugto marka waxba yeeli mayso ayaga marka waxay sameeyeen meelooyinka tulooyinka hadda dhibaatada hadda maalmahan dambe ka jirta ad arkayso waxaa dhul hawda oo udhexeeya dhanaane ilaa iyo jira marka ilaa iyo intaas udhexaysa baa ayaana ciidanku weerar ku qaaday wixii ku jiro dhan baa wax la laayay iyo wax cararay wixii cararay toos bay usoo galeen magaalada hadda nin soomaaliya waxba sidan ad waxba kuma dhufan kartid runtii annaga iyagu aad baan u kala duwana isku dhaqana ma lihin annagu nin nin la hubo oo qori sita u baajirnaay nin qori aan wadan oo meesha marayo ma jirno mana helno marka sababtaasa waxay keentay in magaalada xamar ay noqoto meesha keliya lagu dhuuman karo nin walba asagoo shaarcad buu imaanaya magaaladu soo gelaya marka dhib dhib bay leedahay wadan kasta oo sidii loorka dhacana saasuu ku dambeeya weligeed ama in jid la istaago ama in magaalo weyn lagu dhuunto waa dhaqan adduunka o dhan soo maray wakti bay qaadan doontaa laakiin aakhiritaanka layskuma hayo in laga adkaanayo aakhiritaanka layslaguma adkaanayo weliba ma foga muqdisho markii laga adkaan lahaa ciidanka xoogga dalka soomaalida maalin walbana meel buu xoreeyaa every day maalin maalin uuna tuulo joogin maanta hadduu joogo loo beri sismaanka dambe tuulo kalu jooga laakiin dhibaato badan way ka jirtaa oo challenges runtii xoogga dalka soomaalida sita dhexeed xoogga dalka soomaalida ku badan ma qabo taas badan ma qabo yacni meelo fara badan siduu rabin uma shaqayn karo ama sharciyo waxaa jira oo anagii amisom nooga dhexeeya oo annaga keligaan medka tegi karno waxaan ku khasbannahay inaan xaq dhowrno alshabaab amison inay diyaar tahay ay socoto ay nalada socoto marka sidaa la socoto resolutiono badan oo security council ka soo baxay baa baa faraya in si wada jira loo loo wada shaqeeyo aada umahadsan tahay generaal falastiin aada iyo aada umahadsan tahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa jenaraal daahir aadan cilmi oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho